alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala alaalimiin allahuma anfacna bima callamtana wacalimna maa yanfacuna wasidna cilma qaala shaykhu lislaam almujadid raximah llah baabu qowli illaahi tacaala ay hada baabu macnaa qowli illaahi tacaala wamin annaasi man yatakhidu min duuni illaahi andaada wuxuu baabu yahay aayaadkan soo socda iyo adiladani macnaha ay xambaarsan yihiin baabkanna waa baabkii koob iyo soddonaad weeyi macnaha ay xambaarsan yihiinna waa maxabada iyo jacaylka cibaadada ah ilaahay jala wacalaa in loo gaar yeelo oo maxabada marna waxay iska noqotaa maxaba abiiciya oo qofka ilaahay ku abuuray oo dabeecaddu keensanayso sida maxabada qofku uu jecel yahay ciddii u samafasha macalinkiisa waalidkiisa waladkiisa eheladiisa iyo qaraabadiisa saaxiibadii maxabada noocaasi waa maxaba abiiciya qofkanu haddaanu ku talax tagin wax dhiba ma laha laakiin maxabada halkan lagaga waramayaa waa maxabada cibaadada ah waana aslucibaada weeyi oo cibaadada gebigeedaba waxaa lagu tacriifiye inay tahay gaayat اdulli maca gaayati almaxaba yani marka la leeyahy ilaahay ha la caabudo maxaa loo jeedaa ilaahay sida ugu heerka sarraysa ha laysugu duleeyo oo ha loogu khuduuco sida ugu heerka saraysana rabbi jala wacalaa haloo jeclaadaa loo jeeda markaa waa almaxabatu lmuqtadiyatu lita'liihi lquluubi lilaahi wa tacdiimiha lah waa maxabada iyo kalgacalka keensanaya in qalbiyadu ilaahay jala wacalaa ay rabbi ka dhigtaan oy weyneeyaan oo ay jeclaadaan oo isaga ay u hogaansamaan sida awgeed baa waxay ahlulcilmigu maxabada cibaadada ku qeexaan inay tahay maxabada keensanaysa qofku inuu amarka ilaahay u hogaansamo iyo waxyaabaha uu faray wixii markaa uu u diideyna ka fogaado uu iska ilaaliyo iyadoo weliba taa ay la socoto rakaban wa rahaban yacnii raje uu ilaahay naxariistiisa rajaynayuu damacsan yahay iyo baqa uu ka baqanayo ilaahay jala wacalaa ciqaabkiisa ah iyadoo arinta noocaasa ay la socoto maxabada noocaasa waa maxaba cibaada a weeye waa maxabatullaahi bay noqonaysa waana maxabada ay waajibka tahay in ilaahay jala wacalaa loo gaar yeelo baabkan iyo baababka ka dambeeyana sheekhu arimo ku saabsan acmaalulquluub camalo qiimo badan oo qalbiga laga qabto sida maxabadan sida khawfka sida tawakulka sida rajaaga acmaasha noocaasa ayuu ku sheegi doonaa acmaashani waa cibaadaad waaweyn fa bikamaaliha yakmulu tawxiid inay qofka qalbigiisa acmaashaasi ku dhammaystirmaan ayaa tawxiidkiisa iyo iimaankiisu ku dhammaystirmayaan wa binaqsiha yanqus inay qofka waxa weeye maxabadii ilaahay u jeclaan la iyo khawfkii iyo tawakulkii iyo acmaashaasi ay kala dhinmaan ayaana qofka tawxiidkiisa iyo iimaankiisu uu ku dhinmaya sidaa awgeed baa arrimahani aada iyo aad bay muhiim yihiin bale waxyaabaha cibaadadaynu ilaahay caabudayna ay cuskanaysay ku taagan tahay waxay ahlulcilmigu idhaahdaan waa saddex arrin maxabadaynu ilaahay jecelahay iyo khawfka aynu ka baqanayno iyo qodobka saddexaad oo ah rajaynta aynu rajaynayno saddexdaa tiir baa mid waliba uu shaqo gaara qabanayaa oo xagga ilaahay jala wacalaa qofka saaliga ah ee dadaalaya u kaxaynaaye maxabada kolkaasi aynu adilada u dulmarro waxaan doonayaa inaan baabka idin yar khulaaseeyo maxabada kolka cibaadada ahi waa maxabatullaahi waxaa jirta maxaba fillaah maxaba fillaah jacayl ilaahay dartii wax loo jeclaanayo taasina waa jacaylka aynu jecelnahay maxay ambiyada rususha awliyada ilaahay saalixiinta hadallada wanaagsan ficilada wanaagsan wax alla wixii ilaahay ina faray inaynu jeclaanno oo ilaahay aan ahaynba waa jacaylka aynu jecelnahay jacaylkaasi waa maxaba fillaah ilaahay dartii baynu u jecelnahay taasina ma aha maxabo kale eh waa maxabadaa ilaahay la jeceliyunbay soo gelaysaa soo maaha waaya maxabo kalea jirto oo waxaa la ydhahaa almaxabatu maca allah baa la ydhaha ilaahay in cid lala jeclaado ilaahay in hee cid lala jeclaado oo cidaanu ilaahay ku odhan jeclow ayaad jeclaanaysaa weliba sidii ilaahay aada u jeclayd baad u jeclaynaysaa labadii jacayl baad simaysaa kanna waad weynaynaysaa kanna waad weynaynaysaa maxabada shirkiga a taasi weeye ilaahay gaalada ku ceebeeyey waana ta aayaadkan soo socda rabbi uu kaga waramay waay marka shirkulmaxaba shirkiga loo yaqaano ayaa shirkiyaday gaaladu ku jireen ka mid ahaa rabbi waxau ihi wa min annaasi dadka ayuu ka mid ahaadee man mid qolaa ka mid ahaatay wa min annaasi dadka ayuu ka mid ahaaday man cidi ciddaasoo yatakhidu ka dhiganaysa min duunillaahi alla kayrkii andaadaa nidad andaadu waa jamcu nid marka waxay noqonaysaa andaadan ay amhaalan wa nudaraa kuwa ilaahay ay kala mid dhigayaan oo ay la simayaan yuxibuunahum way jecel yihiin ka xub illaahi sida ilaahay u jecel yihiin oo kale waaladiina aamanuu ashaddu xuban lilaah ayeeshee kuwa ilaahay rumeeyey ayaa ashaddu daran xuban lilaahi jacaylka ilaahay ay jecel yihiin haadihi alaaya alkariima oo suuratu lbaqara ku jirtaa wuxuu ilaahay ku ceebeynayaa kuwa maxabadii andaada iyo waxyaabaha ay caabudaan kuwa la simay maxabadii ilaahay jala wacala waa calaa axadi tafsiirayn waay oo ilaahayna way jecel yihiin asnaamtana way jecel yihiin markaa shirkulmaxabbay ku dhaceen oo maxaa laga doonayey ilaahay oo keliya inay jeclaadaan jala wacala dhinaca ay markaa kala simeen andaada iyo asnaamta iyo waxyaabahan kala duwan ee caabudayeen ilaahay xaggay kala simeen waa xagga maxabada waa xagga waxa weeyaan cibaadada xagga inay wax abuureen ama wax arsaaqaan ama koonka maamulaan ma aha sidaa awgeed baa maalinka qiyaamo waxay ku calaacali doonaan tallaahi in kunaa lafii dalaalin mubiin id nusawiikum birabbi alcaalamiin waanu lunsanayn markaanu rabbiga caalamiinta idinla simayna xaggay kala simay jireen xagga maxabada iyo khawfka iyo xagga cibaadada ayay kala simayeen laakiin xagga afcaasha rubuubiyada kalemay simahayn ma fahante aayad kalena ilaahay wuxuu ku uhi waaladiina kafaruu birabbihim yacdiluun kuwa gaaloobay rabbigood ayay yacdiluuna ay bihi hayrahu ilaahay bay la simayaan cid kale oy soo garab joojinayaan waayahay laba tafsiir baa aayadda ku jire kaasaad moodaa inuu xoog badan yahay ee iska qaado waaladiina aamanuu ashaddu xuban lilaahi muminiinta ayaa jacaylka ilaahay jecelyihin uu daran yahi wuxuu u daraaday waayo muminiintu jacaylkaay rabbigood jecelyihin waa khaalis weeye waa maxay waa khaalis waa maxabo khaalisa ah kuwan kale maxabaday leeyihiin ilaahay baanu jecelayna waa maxabo shirki ku jiro sidaa awgeed waxaa ahlulcilmiga qaar ay ku miaaliyeen bal imanka dadkan xabaalaa iyo awliyada iyo ka daba dhacay hadaad tidaa ilaahay miyaa necabtiin budkuu ku saarayasan ilaahay u necba ma faanta ilaahay baa necebe ama ilaahay dooni maayo mar qura laga maqli maayo marka ilaahay haba jeclaadee laakiin muxuu garab wadaa halkaa kumuu joojine awliyadiibuu garab wadaa iyo dadkii la aasay iyo dadka nooca ahaabuu garab wadaa oo uu leeyahay waan baryayaa waxbaan weydiisanaya waan ka baqanaya waan rajaynayaa oo shafaaco ilaahay agtiisa inay shafaaco qaadaan ka doonayaa awliyadaa la sii maraa caafimaad daraa nagu dhacday baryahane albaabkii awliyada garaaca soo ma aragtid markaa labadii maxabuu isgarab wadaa weeye kii maxabada awliyada sii sarraysiiyeyna dee hadalkiisabadda kaan ilaahayba jeclayna andaadiya waxyaabaha kale un jecela dee hadalkiisabadda muwaxid waxaa ah ka ilaahay oo keliya jecel jala wacala sooma aragtaan taasi waa taa wa qowlihi tacaala wa macnaa qowlihi tacaala buu baabu yahay qul waxaad tidhaahdaa in kaana aabbaa'ukum aabbayaashiin hadday yihiin iyo wa abnaa'ukum inamadiin iyo wa ikhwaanukum walaalihiin iyo wa aswaajukum xaasaskiinna iyo wa cashiiratuhum wa cashiiratukum qoyskiinna hoose cashiirada qofka qoyskiisa hoosaa la yidhahdaa ay isku dhow yihiin ee odayaashan makta ururi ay yidhaahdaan waa budigiisii iyo waa jifadii iyo ay yidhaahdaan maaragta ayaa markaa la yidhaha wa amwaalun iyo xoola hadday yihiin xoolahaasoo iqtaraftumuuhaa aa kasbateen oo shaqaysateen iyo wa tijaaratun ganacsi hadduu yahay ganacsigaasoo takshawna aa ka baqanaysaan kasaadaha inay idinku fadhiisato oo kasaadku waa didu rawaaji marna alaabtu way socotaa oo suuqay gashaa rawaaj baa laydhaa marna way fadhiisataa way socon weydaa kasaadku waa kaa wa tijaaratun iyo ganacsi hadduu yahay takshawna aa ka baqanaysaan kasaadaha inay idinku fadhiisato iyo wa masaakinu gurye hadday yihiin guryahaasoo tardownaha aa raalli ka tihiin hee sideeddaasi hadday yihiin axabba ilaykum kuwa aa ka jeceshihiin min allaahi ilaahay iyo wa rasuulihi rasuulkiisa iyo wa jihaadin jihaad fii sabiilihi ilaahay wadadiisa loo dagaalamo fatarabasuu suga manii maxay suga waa waciid weeye fatarabasuu suga ay maa yaxulu bikum min ciqaabih waxaa idinku habsan doono ilaahay ciqaabkiisa a suga xataa yaatiya allaahu biamri ilaa ilaahay arinkiisa uu la imanayo marka waa waciid iyo goodi weeye wallaahu ilaahay laa yahdii ma hanuuninaya alqowma alfaasiqiina duulka faasiqiinta ah ilaahay jalla wacalaa hanuunin maayo kuwa sidaa sameeye waa faasiqiina walaalayaal fatarabasuu waa suga ee intadiruu haadihi alaaya alkariima maxaa laga qaadanaya sideeddaa la sheegay qofka diintiisa ka hormariya jacaylka sideeddaah iyo ilaalintuu ilaalinayo iyo mashquulsanaantuu ku mashquulaayo qofka ka hormariya diintiisa ee waajibaadkii ilaahay kaga mashquula min allaahi wa rasuulihi soo lama odhan wa jihaadin fii sabiilihi soo lama odhan dee jihaadku waajibaadku ka mid yihi soo maha haddii salaaddii lagaga mashquulo ka war oo zakadii lagaga mashquulo soomkii lagaga mashquulo waajibaadkii kale lagaga mashquulo oo daraaddood muxaramaad iyo macaasi loo sameeyo waciidka noocaasa ayaa lagu mudanaya sooma aragtaan wahada alwaciidu shadiidu yadullu calaa ana hada alamr min alkabaa'ir waciidkan iyo goodigan daranina wuxuu ina tusayaa in arinkaasi uu yahay kabaa'irta ka mid yahay ma fahanteen haddii maxabadaa lagu sii talax tagoo la gaadhsiiyo maxabadii dee markaa khuduuca ahayd ee rajada iyo raqbada wadatay ee waxa weeye rahbada iyo raqbada wadatay ee macnii dee cibaadada ahayd haddii la gaadhsiiyana oo kuwaa la sheegee sideedda ah sidii ilaahay loo jeclaanayey loo jeclaado oo maxabadii cibaadada ahayd la jeclaadona dee waaba shirki taasina waa shirku fi lmaxaba waay markaa waa inuu qofka muslimkii ku dadaalo waxyaabaha had iyo jeer inagu xeersani aynu gacanta kula jiraa inaanay waajibaadka ilaahay saaray ka mashquulin haddii kale dee kuwaa jacaylkoodu ka hormariyey jacaylkii diintiisa sacaygamaa wakadaalika waa inaanay sabab ugu noqon inuu muxaramaadka ilaahay xarime ku dhaco ya waa inaanay sabab ugu noqon haddii kale waciidkaas iyo goodigaasa uyaal وعن أنس أن رسuuل اللhi sلى الله عليه وسلم qاaل wuxuu hi laa يؤmiن أxadكم midkiin imaan dhammaystiran lama iman xatىa akuuna ilaa aan ka ahaada anigu hadaa nebi mxamed ahay xaba ilayhi kuu iga jecel yahay min waladihi waladkiisa iyo wawaalidihi waalidkii iyo wالnaasi أجmaciina dadko dhan أhرajaahu bukhaariyo mslim ayaa soo saaray bukhaariyo muslim ayaa soo saaray waayahay aan ka kalena raacino walahumaa bukhaari iyo muslim waxaa u sugnaaday oo canhu ay can anasin anas laga wariyey qaala inuu yihi qaala rasuulu ullah rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalama halaaun saddex ay halaau khisaalin bay ka dhigantay markaa khisaalin baa qadaranoo mudaafun ilayhigiiah halaaun ay halaau khisaalin saddex khasladood man axadka kuna fiihi dhexdiisa laga helo waa taamadaynu maalintii dhaweed sheegaynay aynu shalay baabay hayda sheegaynay oo uma baahna markaa khabar uma baahna man kuna fiihi qofka dhexdiisa laga helo wajada wuxuu ku helaa bihinna saddexdaa khasladood sababtooda xalaawata aliimaan macaanka iimaanka الله أكبر أن يكون الله كو أن يكون الله إلهي وإن النقضاء ورسوله رسول كيس أحب إليه كو كجعل يهي مما سواهما وحي كصهر إياه يعني قف وإن إلهي الرسول كيس كجعل هذا عد كصو كصهر لي حتى نفتيسه وإن كجعل هذا ومحبة إلهي الرسول كيس وإن كهر رئيسية محبة كل أحد عد والبمحبة دود حتى نفتيسه وأن يحب المرأة يقفك إنه جعلاد وهي لا يحبه يسقون جعلانهين إلا لله إلهي درتي مويان معنى قف مركو جعلانهين إلهي درتي وإنه جعلاد واللبا وأن يكره وإنه كره سدو نعبا يستو أن يعود إنه كن نغض في الكفر قال لماذا بعد إذ أنقذه الله منه إلهي انتو كبد باديي دبديد كما يكره سدو كره سنة يغنعايو أن يقذف إن لغو تورا في النار طب لغو تورا dii la idhaha qof dabha lagugu tuuro inuu arintaa dhibsanaayo oo qalbiga ka necbaanayo shaki male socaanka ma waa inuu gaalnimadii inuu ku noqdo hadduu hore u soo maray sidaa u karaahsado haddaanu sooba marinna waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen an yacuudadan caadadii oo bimacnaa saaraa lagu fasiraya ilan caada kelmadda la idhaha oo bimacnaa saari way soo aroortaa soo ma caada oo bimacnaa rajaca ah iyo caada oo bimacnaa saara ah baa kala jira marka an yacuuda inuu ahaado fil kufri gaalnimada dhexdeedii inuu ahaado gaalnimadii dhex galo waa inuu karaahsadun bay noqonaysa soo ma aragtid haddaanu sooba maray hadduu soo marayna inuu dib ugu noqdo waa inuu karaahsado saddexdaasuu sheegay wa fii riwaayati riwaayad kalena waxaa ku sugan laa yajidu heli maayo axadun qofna xalaawata aliimaani macaanka iimaanka xataa dabadeetana waa la sii wada ilaa aakhirihi oo riwaayadani معنيه هلك هرسو ثلاث من كنا فيه حديث كاسمو بلعبن روايتنا لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى معنى دبتنا انت دمبك صيدر حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ساسوك لك واي بخاري قال روايتنا قل إذا نوريي آه ويدو حديث كان صح يا صحيحي سوكوري آخر كصحيحي واي هاي أحاديث ولا ليال وحا لقى قادنايا maxabada ilaahay iyo rasuulkiisa la jeclaadaa waa waajib bale waa aslulusuul weeye qofka aanay qalbigiisa ku jirin habay yaraatee waxbaba aanay kaga jirinna haadaa laysa bimuslimin walaa muwaxidin muslim iyo muwaxid toona kaasi maaha a yeeshee qofka wax ka haya laakiin ay ka kala dhiman tahay hee towxiidkiisii iyo iimaankiisii waxbaa ka dhiman wuu hayaa asalkii laakiin waxbaa ka dhiman taasi taa weeye sidaa awgeed baa xadiidkaa hore laa yuuminu axadukum maa huwa aliimaanu almanfiyu huna iimaanka halkan la nafiyey ee la yidhi laa yuuminu muxuu yahay eeshinho waa kamaalu liimaan alwaajib macni waxa weeye qofkaasi heerkii waajibka ay ku ahayd inuu iimaankiisu gaadho aanu gaadhin weeye eeg waxaa jira heer iimaankaagu inuu gaadhaa ay waajib tahay iyo heer inuu gaadhaa ay sunno tahay baa kala jira soo ma aragtaan markaa heerkii la doonayey inuu gaadhe waajibka ay kugu ahayd iimaankaagu inuu gaadho ayaanu gaadhin baa macnuu noqonaya oo iimaankaagi wuu dhantaalan yahay ee macnuhu ma aha iimaanba ma laha waa gaal halkaa taagan soma aragtid sidaana ahlulcilmiga baraarujiye waxaa ka mid ah shaykhu lislaam raximah ullah sida kitaabulimaan ku sugan wakadalika alcalaama alxaafid ibnu rajab alxambali sida fatxulbaariga juska hore iimaanka markuu sharaxayo laba fatxulbaari baa jira soo ma ogid ya laba fatxulbaari baa jira fatxulbaari waa kan alxaafid ibnu xajar uu qoray ee sharxa saxiixa bukhaariga sharax kale oo saxiixa bukhaariga lagu sharaxay baa jiro oo isna la ydhaha fatxulbaari ma fahanteen maktabadaheenana waa laga helaa waxaa le alxaafid ibnu rajab baa leh marka ibnu rajab baana ka horeeya alxaafid ibnu xajar ibnu rajab baa wuxuu qoray kitaab la ydhaha fatxulbaari bisharxi saxiixi lbukhaari dabeetana sharaxa bukhaarigu bilaabay ilaa toban mujallad baan filayaa meelaha markuu marinayo waxoogee kitaabu salaa iyo meelaha uu marayo waxaan filayaa hadda ma hubo bartu ku joojinaya bidabdi laakiin aakhiru kitaabu salaa iyo meelaha ayuu dabeetana geeriyoodu dhintay dabeetana muddo uu xoogaya kadib ayaa alxaafid ibnu xajar uu dee dhashay u yimi magacii intuu qaatay unbuu sharaxii bilaabayoo dabeetana waa kaa dhammaystiray shan iyo labaatan sana u sharaxay ma garata marka calaa kulli xaal xa alxaafid ibnu rajabna fatxulbaarigiisa uu ku sheegay waxaana ahlulcilmigu yidhahdaan qaacido aada u muhiima haddii qof aada aragtay iimaanka laga nafiyayo nusuus badan baynu ku aragnaa iyadoo cid iimaanka laga nafiyayo laa iimaana liman laa amaanata lah wallaahi laa yumin wallaahi laa yumin alladii laa yuminu jaaruhu bawaa'iqa ya laa yuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi laa yuminu axadukum xataa akuuna axaba ilayhi min waalidihi wawal axaadiis badan baa ku soo aroortay haddaad aragtay iyadoo cid iimaanka laga nafiyayo nafyigaasi wuxuu ku dhici karaa asluliimaanna wuu ku dhici karaa kamaaluliimaanna wuu ku dhici karaa laakiin axaadiitan aynu sheegayna kamaaluliimaan alwaajib buu ku dhacaya adilada kale ayaa ayaa tusinaysa haddaba waxay taasi kutusaysaa waajibaadkii wax ka mida waajibaadkii iimaanka wax ka mida qofkan iimaanka laga nafiyey inuu ka tegey bay kutusaysa ama muxaramaadkii wax ka mida inuu he ku dhacay bay kutusaysa waayo qof sunno ka tegey tusaale ahaan ama wax makruuhoo keliya sameeyey iimaanka lagama nafiyo calaa kulli xaal mar haddii iimaankii kaamilka ahaa laga nafiyey qofka ilaa uu ka jeclaado waladkiisi iyo waalidkii iyo dadkao dhan rasuulka calayhi salaatu wasalaam in arrinkaasi waajib yahay baa laga qaadanaya soo ma aragti xataa naftiisa waa inuu qofku rasuulka ka jeclaado calayhi salaatu wasalaam saddexdaa arrin ee xadiidka dambe sheegayana dhadhanka iimaanka lagu helaya waxaana ka mid an yakuuna allahu warasuuluhu axaba ilayha mima siwaahuma maxabada ilah iyo rasuulkiisa in la hormariya ugu horeysaba iimaankuna walaalayaal dhadhan buu leeya macaan mar kastoo iimaankaagu uu diiro oo uu kordho oo waxa weeye wanaagsanaado dhadhankaa iimaanka waa dareemaysa iyo macaankiisa iyo khushuucda mar kastoo iimaankaagu naqsi ku dhaco oo qalbi qalal kugu dhacana dhadhankaa iimaanka aad ba u dareemi maysid qaala wuxuu ihi wacan ibni cabaasin radia allaahu canhuma qaala man axaba filaahi ilaahay dartii qofka wuxuu jeclaada wa abqada filaahi ilaahay dartii wuxuu naca wawaalaa filaahi ilaahay dartii wuxuu xidhiidhiya wacaadaa filaahi ilaahay dartii wuxuu colaadiya ciduu jeclaanayo qofka ilaahay dartii u jeclaada ciduu nacayo ilaahay dartii u naca qofkuu xidhiidhinaayo ilaahay dartii u xidhiidhiya qofku colaadinaya ilaahay dartii u colaadiya fainamaa tunaalu waxa lagu gaadhaa an walaayat ullaahi ilaahay in weli loo noqdo bidaalika arrinkaasaa lagu gaadhaaye oo walaayadu waa almaxabatu wannusra waa jeclaanta iyo hiilinta ilaahay qofka inuu jeclaado oo weliba u hiiliyo taasaa lagu helaaye walan yejida heli maayo cabdun addoon طacma aliimaani dhadhanka iimaanka heli maayo wain kaurat haba badata salaatuhu salaadiisi iyo wasawmuhu soomkiisuye xataa yakuuna kadalika ilaa sidaa uu noqdo oo afartaa arrin qalbigiisa laga helo waqad saarat waxay noqotay caamatu muaakhaati اnnaas dadka walaalnimadooda bedidoodu waxay noqotay dadka isu keenaye isku xidhaaye bedidoodu waxay noqdeen buu yidhi saxaabigu calaa amri dunya arrin addunya ayay noqotay waxay ku wada socdaan ay isu keenayeen isku jecelyiin ay isku xidheerinayaan ay isku caawinayaan waa arrin adduunyo un wadaalika kaasina laa yujidii tari maayo calaa ahlihi ehelkiisa shayan shayna ka tari maayoba waayo waxaan adduunyada ku saabsanee adduunyadu ku hadhaya ya adduunyaduna waa meel dhammaanayso laga tegaya iyadiyo waxa dhex yaalaaba marka dee aakhire qofkii maxaad sii dhigatay baa taalla rawaahu ibnu jariir ibnu jariir sheekha la ydhaah saaxibu tafsiir alcadiim ayaa wariyey buuhi xadiidkan marka la eego sanadkiisa waa daciif oo nin leyth ibn abi sulaym la ydhaahda sanadkiisa ku jira ninkaasina waa daciif waay laakiin sheekhu halkuu ka daliishanaya waxa weeyaan arrimaha dhadhanka iimaanka lagu helayo iyo ilaahay in weli loo noqdo lagu helayo waxaa ka mida man axaba filah ilaahay dartii ka waxu jeclaada soo ma ilaahay dartii in wax loo jeclaadaana maxay ka mid tahay oy soo gelaysaa uun ya maxabadii ilaahay la jeclaabay soo gelaysaa soo ma hadde haddaad ilaahay jeceshay wuxuu jeceliyina jeclo weeyi waa tahay wakadalika ilaahay dartii baad wax uga cadhoonaysaa waa la mid halkaa walaayatullaahina iyaduna walaayada qudheeda maca- macnaheeduba uu yahay maxabad iyo nusrada marka een, arrimahaasi waxay ka mid yihiin maxabada ilaahay jala wacalaa aarku waxaynu waa daciif laakiin xadiis saxiixa jiro oo aynu kaga kaaftoomaynaba saxaabiga leedha abu umaama uu rasuulka ka wariyey abu daawuudna uu soo saaray alimaamu alalbaniyuna uu saxiixiyey wuxuu rasuulku uhi man axaba lilaah waabqada lilaah waacطaa lilaah wamanaca lilaah faqad istakmala aliimaan qofka ilaahay dartii wuxu jeclaada ilaahay dartii wuxu naca ilaahay dartii wuxu bixiya ciduu wax siinaayo ilaahay dartii wuxu diida faqad istakmala aliimaan iimaanka kaasi wuu dhammaystirtay waana xadiis saxiix وقال ابن عباس ابن عباس وحول في قوله تعالى في تفسير قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب مركو آيدا فسرايي وحو تفسير كذا كيد قال وحول المودة وكالقع الكيبوي أيا كقوقعي oo aayadani waxay ka dambeysay aayadii hore baabka bilowgiisa ahayd oo min annaasi man yattakhid min duuni illahi aayaadka marka la soo wado ayaa xagga dambe kaga jirta wataqaacat bihim lasbaab aayaadkaana guud ahaan ilaahay wuxuu kaga waramayaa dadkii iscaabudi jiray adduunyada ee sida qaldan isugu xidhnaa iyo aakhire inay kala beri noqon doonaan oo arinta noocaasa ay aada iyo aada uga calaacali doonaan oo aakhire aanay waxba u qaban doonin adduunyada caabuditaanka isku caabudayo inay ku naar geli doonaan ilaa ilaahay yidhi wamaa hum bikhaarijiina min annaar naarta ka bixi maayaan marka alasbaab waa jamcu sababa waa waxyaabihii isku xidhaayey wataqaacat waxa ka googoday bihim ay canhum xaggooda waxa ka googoday hee albaau waa bimacnaa cane alasbaabu asbaabtii isku xidhaysaa ka googoday macnihii kuwan adduunyada isku caabudaya kuwa wax caabudaya iyo kuwa la caabudayo asbaabtii adduunyada isku xidhi jirtay ayaa aakhira googo'aysa oo gidi meesha ka wada baxaysa asbaabtaana maxaa ka mid mawadadaasaa ka mid a waa min baabi atafsiiru bilmithaal baa laydhaha waxyaabaha isku xidhaya waxaa ka mid a jacaylka isjeclaayeen hantiday tusaaleahaan isku qabeen madaxnimaday isku qabeen iskaashiga iskaashanayeen umuur fara badan dee soo ma waxaa ka mid a mawadada iyo jacaylkaa ay isjeclaayeen waaye markaa ta noocaasa aakhira meeshay ka baxaysaa waatana naartaa lagu wada aaburaya marka aayadda waxaynu ka qaadanaynaa iyo tafsiirka ibnu cabaas oo saxiixa ee maxabadana ay isjecel yihiin gaaladu iyo kuwa ilaahay kayrkiis caabudaya iyo maxabadana ay andaada gaaladu jecel yihiin maalinka aakhire ma shaqaynayso soo maqli maysaan dhaydkeed iyo wakhtigeedu wuu dhacayaa maalinka he ma shaqaynayso idaa waxba taray may noqonayso فيه مسائل الأولى مسألة هنا وحوية تفسير آية البقرة آية سورة البقرة وتفسير كذا ومن الناس وضدك شرك المحبة سمي شرك المحبة كل عي أي إلهي كعبي الثانية تفسير آية براءة وآية الشيخ السديد دعرن قفك محبة إلهي رسول كيسية جهاتك كهرمري الثالثة وجوب تقديم محبته محبة رسولك إن لقه الرئيسية وإن واجبته صلى الله عليه وسلم cala nafsi nafta iyo walahli ehelka iyo walmaali maalka intaba maxabada rasuulka waa in laga horreysiiyo cumar baa intuu rasuulka u yimi yidhi naftayda mooye in alla inta kaleo dhan baan kaa jecel wuxuu ihi maya ma gaadhin markii dambe ku soo noqdo suu ihi macal naftaydaan kaa jecel wuxuu ihi cumarow hadda yani imaka ayaad eh, halkii lagaa doonayay gaadha wey الرابعة أن نفي الإيمان نفي إيمان كان لا نفي حديث كأنه كسوم لا يؤمن laa yadullu tusin maayo cala alkhuruuji min alislaam islaamkii in laga baxay tusin maayo oo waxaan la nafiyayaa asalkii iimaanka maahae waa kamaaluliimaan he alwaajib saynu soo sheegnay alkhaamisa ana liliimaani iimaanku wuxuu leeyahay xalaawatan macaan buu leeyahy qad yajiduhaa inuu helaa suurowda alinsaanu qofka oo uu dareemo waqad laa yajiduhaa inaanu helinna waa suuragal marka mar kastoo qofku uu dadaalo iimaankiisa quweeyo isilaaliyo aacaadka rabbigii ku dadaalo wuu helayaa macaanka noocaas mar kastoo qalbigiisu qalalo oo waxa weeyaan markaa wixii xumaa uu dhex galana meesha macaankaasi uu ka baxay asaadisa acmaalu lqalbi waa camalada qalbiga elarbaci afarta ah allatii taasoo laa tunaalu aan lagu gaadhahayn walaayatullaahi ilaahay u weli noqoshadiisa ilaa bihaa iyada mooyaane waa afartii arrinee ku jiray aharka ibnu cabaas man axaba fillaah waabqada fillaah wawaalaa fillaah wacaadahe fillaah afarta arrin weeye asaadisa acma- waaye walaa yajidu axadun qofna aanu helahayn dacma aliimaani dhadhanka iimaanka ilaa biha iyada mooyaane yani afartaasina muhiim bay ahaayeen xadiidka kusoo aroorayna waynu sheegnay asaabica fahmu saxaabiyi saxaabigu waa siduu u fahamsanaa lilwaaqici waaqica xaalka uu la socday dadku ay ku sugan yihiin saxaabigu waayo muxuu sheegay ana caamata almu'aakhaati in walaalnimada badideedu hee in walaalnimada hee badideedu calaa amri dunyaa arrin adduunyo ay tahay oo arrin adduunyo markaa waxa weeyaan dadka badidoodu ay ku walaaloobeen dadka badidoodu inay arrin adduunyo ku walaaloobeen wakhtigaa markaa ibnu cabaas haddii arrintu sidaa ahayd maxaad malaynaysaa maanta dadku way saaxiibaan way isxidhiidhiyaan way wada joogaan waxa weeye way iscaawiyaan laakiin inta badan waa calaa amri dunya taasina waxba tari mayse wixii ilaahay dartii loo qabto aakhira loo dhigtunbaa qofka beri anfacaya sidaa awgeed baa rabbi yidhi alakhilaau yowmaydin bacduhum libacdin caduwun esh ila almuttaqiin athaamina tafsiiru laayati aayadda tafsiirkeeda weeye wataqaacat bihim lasbaab bihim ay canhum xaggooda waxa ka gogoday alasbaabu asbaabtaa muxuu ku fasiray ibnu cabaas tarjumaan lumma yani almawadda jacaylka isjeclaaya taasa masalada sagaalaad ana min almushrikiina mushrikiinta waxaa ka mida man yuibu kuwa jecel man yuxib llaha kuwa ilaahay jecel xuban shadiidan jacayl daran waayo ilaahay baa aayadaasaa laga qaato waa labada tafsiiree ku jira midkood waana ka raajixa baynu nidhi waay laakiin jacaylkaa adaga ilaahay jecelin waxba umuu tarin waayo waa maxabo shirki ku jiro waa maxabo ay ku jirto eesh wadaajini oo aan khaalis ahayn alcaashira alwaciidu waa goodiga daran ee calaaman cid loo soo jeediyey kaana amaaniyatu sideedaasi ay noqdaan axabba ilayhi kuwa uu ka jecel yahay min diinihi diintiisa qofka diintiisa ka jeclaada sideeddaa arrimood ee adduunyada ku saabsan goodi daran baa loo sheegay fatarabasuu xataa yaatiya allaahu biamri suga baa la yidhi ilaa ilaa amarkiisa la imanayo ciqaabkiisa waa waciid iyo goodi qofka ilaahay u hanjabay maxaad malaynaysa ilaahay oonad meel laba kaga baxsan karin meella aanad ka geli karin inaad isaga u noqotood xaggiisa u cararta mooyaane oo aad toobad keenta mooyaane alxaadiya cashara masalada koob iyo tobnaad ana man itakhada qofka samaysta nidda nid qofka samaysta wuxuu ilaahay garab dhigayo nidkaasoo tusaawi ay la siman tahay maxabatuhu maxabadiisu maxabatallaahi ilaahay maxabadiisa ay la siman tahay yani cid buu samaystay uu u jecel yahay siduu ilaahay u jecel yahay oo kale fa huwa kaasaa shirkulakbaru shirkigii weynaa weeyi oo kuwaa imaka aayaddaa baabka uga horeysa ilaahay uu ku sheegaayey hee bal hadda wad waayo waa mushrikiin gaala ah weeyi sidaa awgeed baa ilaahay aayaadka dambe wuxuu ku sheegay inay naarta gelayaan weligoodna aanay ka baxahayn waayo shirki bay sameeyeen halkaa waxaynu kolkaa ka qaadanaynaa maxabada cibaadada ah in ilaahay jalla wacala loo gaar yeelo baabu macnaa qowli illaahi tacaala hadalkuu rabbi yidhi macnihiisa ayuu baabu yahay inamaa daalikum kiinaasi ashayaanu shaydaan weeye yukhawifu wuxuu ku cabsi gelinayaa yacnii shaydaanku dadka wuxuu ku cabsi gelinayaa awliyaa'ahu awliyadiisuu ku cabsi gelinaya oo macnuhu waxa weeye an yukhawifu shaydaanu annaasa awliyaa'ah shaydaanku wuxuu ku cabsi gelinayaa dadka wanaagsan ee mu'miniinta ah awliyadiisa iyo gaalada oo uu leeyahay markaa ka baqa oo waa kuwan idiin soo socdiyo wixii la mida falaa takhaafuuhuma ka baqanina wakhaafuuni aniga iga baqa in kuntum muminiin haddaa muminiin tihiin iga baqa baa rabbi yidhi jalla wacala baabkanna waxa iyadana sheekhu uu ka gudagelaya khawfkii khawfkuna waa baqaha waa cibaado weeyaan waana cibaado qalbiga lagala yimaado mar hadduu cibaado yahayna in ilaahay loo gaar yeelaa waajiba oo ilaahay jala wacalaa laga baqo waaya khawfka markaa inuu cibaado yahay waxaa u daliila hadihi alaaya alkariima waa mida ilaahay wuxuu ihi falaa takhaafuuhum awliyaau shaydaanka ha ka baqanina hadday noqoto gaalada iyo hadday noqoto shaydaanka iyo hadday noqoto wax alla wixii markaa kooxdiisa ah ha ka baqanina marka in laga baqo markaa makhluuqaadkii baa ilaahay halkaa uu ku reebay wakhaafuunii aniga iga baqa baa rabbi leeyi jala wacala marka ilaahay baa ina amray shaygana mar haddii ilaahay ina faro wuxuu noqonayaa he cibaado waay waliba cibaadadani waa cibaado waajiba wakhaafuun iga baqa ilaahay amar buu markaa waxa weeyaan ku riday amarkaa wax waajibnimo inuu faa'iideeye ka leexinayaana ma soo aroorin bale wax muujinaya in waajib uu yahay baa soo arooro badan weliba oo ay ka mid tahay in kuntum muminiin haddaa muminiintihiin ya iimaankii maxaa shardi looga dhigay khawfki markaa qofku intuu iimaanka hayo khawfkii ilaahayna wuu haynaya wey khawfkii ilaahayna hee wuu haynaya haddii waxa weeye iimaan aanu hayninna dee khawfkii ilaahayna ma haynayo waxaa kaloo halkaa weliba aynu baraarujinaynaa mar kastoo iimaankaagu uu maaragtay qawi noqduu sare u soo kaco khawfuka min allaahina wuu badanaya isna qawi buu noqonaya sooma aragtaan mar kastoo iimaankaagu uu daciifo uu naaqiso oo uu hoos u dhacana khawfuka min allaahina wuu naaqisaya oo daciifa arrinta noocaas waa mid macluum wa qowlihi tacaala wa macnaa qowlihi tacaala buu baabu yahay inamaa yacmuru waxa camiro uun masaajidallaahi masaajida ilaahay man aamana qofka rumeeyey bilaahi ilaahay iyo walyowmi alaakhiri maalinka dambe waaqaamo salaata salaada ooga waaata zakaata zakada bixiyey oo walam yakhsha aan ka baqanin ila allaha ilaahay mooye cid kale aan ka baqan facasaa ulaaika kuwaasi waxay mudan yihiin oo ay xaqiiq ku yihiin an yakuunuu min almuhtadiin dadka la hanuuniye inay ka mid noqdaan facasaa ulaaik kuwaasi waxa ay mudan yihiin an yakuunuu inay noqdaan min almuhtadiina kuwa la hanuuniyey inay ka mid noqdaan aayaddan walaalayaal waxaa laga qaadanayaa masaajidda in la camiraa wanaagga iyo qiimaha ay leedahay camirista masaajiduna waa laba nooc bay noqotaa tacmiir macnawi ah iyo tacmiir xisi ah camirista macnawiga ah waxaa looga jeedaa waata lagu camiro cibaadada iyo cilmiga iyo qur-aan akhriska iyo salaada iyo wixii la mida ta xisigaana waxaa looga jeedaa masaajidda in la xaadho la nadiifiyo la udgooneeyo oo la dhiso la hagaajiyo arinta noocaasaa looga jeedaa marka labada camiraadba ciddii ku qumta ee la timaada fadli weyn iyo qiimo weyn iyo bushaaro weyn baa ilaahay aayadda ugu sheegay shaahidka aayadda halkay baabka ka qusaysaana waa walam yakhsha ila allah dadkaa wanaagsan ee masaajida camiraya sifaadkooda waxaa ka mida ilaahay mooye cid kale inaana he ka baqan idan halkaa xasri baa ku jiro waxaa laga qaadanayaa ilaahay mooye cid kale inaan laga baqan qofka saa sameeyaana uu ammaanan yahay kii ka weecda ee makhluuq ka baqdaana uu markaa ceebaysan yahay khawfkaa la sheegayaana waa khawfka cibaadada ah ee garo waa khawfka hee cibaadada ah khawfkii iska abiiciga aha maaha waayo khawf abiiciya jira maxabada maxaba abiiciya soo ma jirto baynu nihi khawf abiiciina wuu jiraa iska ilaahay qofka ku abuuray sidaad bahalaa ka baqata iyo wixii ku dhibaya waxba kaasi dhib ma laha dee oo ilaahay baa inagu abuuray hadaad bahal kugu soo ordayo aragto dee waad ka baqanaysaa waad iska eegaysaa soo maha ya waad ka tabaabushaysanaysa waaye kaasi khawf abiiciya la ydhaa khawfkan aayaadku ay ka warramayaane la leeya ilaahay ha loo gaar yeelo waa khawfka cibaadada weye waayahay ee dadka kolkaa sifaadkaa yeeshay waa dadka hanuunsan jacalana allaahu minhum wa qowlihi tacaala wa macnaa qowlihi tacaala wa min annaasi dadka waxaa ka mida man yaquulu kuwa odhanaya amanaa bilaahi ilaahay baanu rumaynay faidaa uudiya fillaah ilaahay daraaddii marka loo dhimo marka loo dhibo ee dhib iyo adiyad lagu sameeyo jacala wuxuu ka dhigayaa bacdigaas iyo mankaasi fitnata naasi dadka dhibtoodii fitnata naasi waxaa loo jeedaa ee adaahum dadka dhibtoodii wuxuu ka dhigayaa ka cadaabillaah cadaabka ilaahay oo kale marka waa dadka waxa weeyaan qaldamay ayaa ilaahay kaga warramaya sideedaba qofku markuu iimaan sheegtay intaa lagu dayn maayo waa la imtixaanaya dee iimaankii imtixaan baa la socda marka dadka qaar baa iimaan sheeganaya marka dabadeetana la dhibo ee iimaankaa lagu dhibo ma adkaysanayaanoo sabri maayaane wash bay ka odhanaysaa oo haddii allaba kuu roon yahay dhibtii dadkay ka baqanayaan oo sida cadaabka ilaahay looga boqoo kale ay uga baqanayaan yacnii hanjabaadii dadka iyo dhibtii ay ku samaynayeen ayaa waxay keenaysaa inay waajibaadkii ilaahay ka tagaan iyagoo ka baqanaya dhibta dadka dhibtaasi ama af ha noqoto ama adin ha noqoto ayuu waajibkii ilaahay saare ka tegayaan soo ma aragti ama iyagoo dhibtii dadka ka baqanaya wixii ilaahay xarimay ku dhacayaan marka waxay ahlulcilmigu idhaahdaan aayadda waxaa laga qaadanayaa khawfka muxaramka ah waayo khawfku waxa weeye mar waa cibaado iyo camal weyn oo ilaahay loogu dhowaado oo marka ilaahay loo gaar yeelo marna wuxuu noqonayaa khawf muxaramah oo khawfka makhluuqa aad ka baqanayso iyo dhibtooda iyo hadalkooda iyo dacaayadoodu haddii uu markaa waajibaadka ilaahay wax ka mida kaa kaxeeyo ama muxaramaadka wax ka mida kugu rido ya iyadoo arrintu aanay xadul ikraah gaadhin kaas kawf muxaram noqonaya soo ma aragtid kawf muxaramu he noqonaya sidaa awgeed baa ilaahay muxuu yidhi jacala fitnata annaasi ka cadaab illaah marka la dhibo wuxuu ka dhigayaa fitnadii dadka iyo dhibtoodii sida cadaabka ilaahay marka cadaabka ilaahayna waa laga baqdaa soo maa marka sida cadaabka ilaahay looga baqanayo uga baqanaya fitnadii iyo adiyadii dadka waaya khawf baa jira markaa isaguna shirki ahoo culimmada qaarna khawfu siri bay ku magacaabaane waa baqaha laga baqanayo makhluuqa dee gaaladu sanamada iyo waxyaabahan ay caabudayaan bay ka baqaan dadka qaar awliyaday ka baqaan qaar jinkay ka baqaan qaar dadkii dhintay ka baqaan sida ilaahay looga baqanayo kale soo ma aragtid markaa khawfkaasina waa khawf shirki a weeye calaa kulli xaal aayadda waxaa lagu dhaleeceeyey dadka sidaa samaynaya qofkuna haddii diintiisa iyo iimaankiisa lagu dhibo ama lagu dacaayadeeyo ama wax lagaga sheego dee waa inuu sabro xadhigga ilaahay uu ku dhego inuu maaragtay idha ayaan waxba lagaa sheegayne ka dhac oo isweydaaro dee maaha soo ma aragtid maaha waa inuu haysto oo uu ku dhego mutamasik u ahaado وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين يقين تضعيف نمدد وحا كمده an turdiya annaasa dadka inaad ku raalli geliso bisakhat illaahi ilaahay cadhadiis iyo wa an taxmadahum inaad ku ammaanto calaa risqi illaahi ilaahay arsaaqdiisa iyo wa an tadumahum inaad ku dhaleecayso calaa maa lam yu'tika allaah ilaahay waxaanu kaa siin ina risqa allaahi ilaahay arsaaqdiisa laa yajuruhu ma soo jiido xirsu xariisin mid dadaalay dadaalkii walaa yaruduhu mana celiyo karaahiyatu kaarihin mid nacab nicbaanshihiina ma celiyo karaahsanaya karaahidii ma celiso wixii ilaahay kuu qoray kullaba waad heli marka xadiidka marka la eego sanadkiisa waa xadiid daciif ah muxamed ibnu marwaan nin la yidhaha baa ku jira sanadkiisa oo daciif ah caiya alcawfi nin la yidhahna wuu ku jiraa isna shiici daciif ah marka calaa kulli xaal xadiidkani waa xadiis daciifa bale imaam alalbaniya waxay yidhahdeenba waa mawduuc adilada kale ay nagaga filan laakiin macaanida noocaasa laga qaadanayo aan marku celiyo ina min dacfilyaqiini yaqiin daciifnimada waxaa ka mid a yaqiinta daciifnimadeeda turdiya naasa dadka inaad ku raalli geliso bisakhat illaah وأن تحمدهم على رزق الله ينات كو ما أمانتو رزق إله يو أن تذمهم على ما لم يؤتك الله إلهي وحانوك سين إنات كل رعيس إن رزق الله إلهي أرزاق دي سلا يجره حرص حريص المد دالا دال كما سوچيدو ولا يرده كراهية كاره مد كراه سدا كراهدين ما جوجيسو معرس إلهي جل وعلا أرزاق ديس مركا الشيخ هلكو كدليشن إياه وإن من ضعف اليقين أن ترضي الناس ها بسخط الله وحي إلهي كوغو عرونايو مخلوق كو رالي غلين وهي وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحد من التمس قفك ضلبة رضا الله إلهي رالي هانشيه سقفك كو ضلبة بسخط الناس دتك عددودة رضي الله عنه إلهي رالي بو كنقضى وارضى عنه ناس دتكنا وكرالي إله ووحو كردقا مدى دتك رالي كيهين ومن التمس قفك ضلبه رضا الناس ذاتك راليهان شهود قفك كضلبه بسخط الله إلهي على ديسه ذاتك كرالي قليه وحي إلهي وقو عرونا أيه ها سخط الله عليه إلهي وعرضك عياذا بالله وأسقط عليه الناس ذاتك عدو قليه إلهي جل وعلا أوه عمل بنقيض قصده ما مقش رضاها ذاتك سمو دون هين إلهي نعيب شيئا عرو قلبك وضوء بيرا وقليه رواه ابن حبان في صحيحه حديث كان وسغني اهل العلم marka inuu xadiis marka caasha ka sugnaaday isku ma hayaan ee waxa isku qabtaan macaashu mawquuf ku yahay mise rasuulka kaleehi salaatu wasalaamna uu ka sugan yahay marka imaam al-albani wuxuu maraa caashana inuu ka sugan yahay iyadoo rasuulka ay ka warinaysaa ama u rafcinaysaana inuu sugan yahay sidaas al-imam al-albani maraa wuxuu yiraahdaa saxa marfuucan wa mawquufan waay balada sidaa iskaga soco oo een hatta hadii la ilaa caashu ka sugnaaday da caashu xaaskii rasuulka caalimada ahayd waynu garanaynaa rasuulka kaleehi salaatu wasalaam inay ka maqashay baa dhici kartaa xadiidkani waa xadiid kooban oo aad u cadiim hadana waxa la yiri معاوية صحابي لو رنجر رضي الله عنه مركو هايستي مدحنمة ضدك مسلمين تا iyo caasho soo qoray baa la yiraahdo fariin soo diray ah dardaaran ii soo qoro haygu badin dardaaran he ii soo qoro haygu badin kolkaasi waxa la intan qorto waxa markaa laga qaadanayaa een qofku inuu dadka raali geliyo oo ku raali galiyo wax ilaahay ugu cadhoonaya waa arrin aad iyo aad u khatar badan waxaanay keenaysaa inuu ilaahayna u cadhoodo dadkii uu raalli ahaanshahooda doonayo inuu ilaahay cadho u geliyo waa kow qodobka labaad qofka ilaahay raalli geliya day doonaan dadku ha uga cadhoodaane ee ilaahay inuu raalli ka noqdo ku dadaale xagga ilaahay iska ilaaliya waxay keenaysaa oo bushaarada uu helaya ay tahay inuu ilaahayna ka raalli noqdo dadkiina ilaa qulubta dadka ilaahay baa hayaad ugu mahaysid moogta dadkii qulubtoodina inuu ilaahay raalli ahaansha iyo maxabahe uu geliyo halkaa marka la soo duuduubo kolkaa maxaynu ka qaadanaynaa qof yahow ilaahay raalli geli wixii ilaahay kuugu cadhoonayana hee iska ilaali ilaahay ka baq dadka ha ka baqina ilaahay ka baq waaye sidaasaa markaa aynu ka qaadanayna saasaad ku guulaysanaysa ta noocaasana qofka raganimada badan ee geesiga ah ee xilinta badan ayuunbaa arrinka noocaasa waxa weeyaan ku sifoobi kara oo iska xijin kara qof walba maaha waay waxaana ahlulcilmigu yidhaahdaan dadka inaad wada raalli geliso dee laguma diran laakiin ilaahay inaad raalli gelisaa lagu dira fiihi masaa'ilu baabkan masalooyin baa ku jira aluulaa masalada hore waxa weeye tafsiiru aayati aali cimraan aayadda aali cimraan ku jirta waa tafsiirkeeda waa aayaddaa hore inamaa dalikum shayطaanu yukhawifu awliyaa'ah awliyaa'ahu hudaasna shaydaankaay u noqonaysaa awliyaahu shaydaanka macnii awliyadiisa waa gaalada iyo kuwa la midka athaaniya tafsiiru aayati baraa'a iyadana waynu soo maray oo labadaba waxaa laga qaadanayaa khawfku in ilaahay loo gaar yeelo walam yakhsha ila allah bay mid sheegaysa midina wakhaafuuni baa rabbi leeyahay aniga iga baqa awliyaa shaytaankana ha ka baqanin الثالثة تفسير آية العنكبوت ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله كوا مركا ضدك كبقنايا dhibtooda iyo afkooda iyo fitnadooda ee taasi keenaysa inay waajibaadka ilaahay ka tagaan ama muxaramaadka ay ku dhacaan ayaa aayadana ilaahay maaragtay ku dhaleeceeyay araabica anal yaqiina yaqiintu yadcufu way daciiftaa wayaqwa waana xoogaysataa xadiidka abi saciid ee daciifkaa buu ka qaadanaya oo ina min dacfi lyaqiin baa ku soo aroortay oo xadiidka manduuqiisu wuxuu sheegayaa inuu daciife yaqiintu ay daciifto soo maha mafhuumkiisuna waxa uu sheegayaa inay xoogaysato mar hadduu daciifo yaqiintu ay daciifto dee waana xoogaysataa waxay ku xoogaysanaysaa haddii lala yimaado alkhaamisa calaamatu dacfihi waa calaamadda ay leedahay daciifnimada yaqiintu yaqiintu inay daciiftay maxaa u calaamada wa min daalika waxaa ka mid a waxyaabaha sheegaya daciifnimadeeda hadii alaau saddexdan xadiidku sheegayo hadii laba idhaa xadiidkani waa daciif waa sidaynu soo marre dee yaqiintu shaki mala inay daciifto isla markaa xoogeysatana dee shaki ma laha taasi soo maha oo ducadii cabdillahi bin mascuud maxaa ka mid ahaan jirtay allaahuma zidnaa iimaanan wa yaqiinan wa cilman aw kamaa qaala radia allaahu can ilaahay u noo kordhi iimaan iyo yaqiin buu odhan jiray iyo cilmi ilahay u noo kordhi asaadisa ana ikhlaas alkhawfi lilaah ilaahay khawfka in loo gaar yeelo loo barax tiraa ana ikhlaas alkhawfi baqaha in loo barax tiro loo khaalis yeelo lilaahi ilaahay min alfaraa'idi faralyaalkay ka mid tahay soo ma aragtaan ma daliil maxaa arrinkaa u daliila ya waxaa u daliila amarka ilaahay uu ina amree uu yidhi wakhaafuuni iga baqa weliba maxaa laga sii dambaysiiyey in kuntum muminiin haddaa muminiintihiin asaabica dikru hawaabi man facalahu waa sheegista la sheegay hawaabi man cid abaalkeeda facalahu samaysay khawfkaah ilaahay laga baqanayo oo laba arrinba waa la sheegay kow ilaahay jalla wacala uu ka raali noqonayaa waa yahay iimaankiisuna wuu ku kaamil noqonaya labadaa hawaabba wuu helaya athaamina dikru ciqaabi man tarakahu qofka ka taga waa sheegista la sheegay ciqaabkiisa oo ilaahay baa u cadhoonaya qofka ilaahay ka baqan waaya dadka xaggooda iska dhisay isku daya inuu dadka raaligeliyo aye laba iimaankiisina wuu ku naqsaamaya arrinkaasoo wuu ku dhantaalmayaa marka kaasina he waa baabkii khawfka weeye ilaahay khayrkiiyo wanaaggahayna waafajiyo acmaasha noocaasana ilaahay jalla wacalaa waxaynu weydiisanaynaa qalbigeenna inuu ku xaqiijiyo oo maaragtay qalbigeenna ilaahay jalla wacalaa uu ku sugo maxabada khawfka tawakulka rajaaga waa asalka cibaadaadka waxaan qalbiga ku jira ayaa asaloo waxaan xubnuhu samaynayaan kolba wuxuu qalbiga joogaa dabadda qofka uga soo baxa ilaahay qalbigeenna haynoo hagaajiyo jidhkeenna kalena ilaahay jalla wacala iyo xubnaheenaba haynoo hagaajiyo sala allahu calaa nabiyina muxamedi wacala alihi wasaxbi